bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa waxa uu eedeyn kulul u jeediyey garsooriyaal iyo maxkamado ka shaqeeya gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo u sheegay inay ridaan xukunno cadaalad-darro ah sida hadalku uu dhigay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa waxaa uu tilmaamay in garsoorayaal ka shaqeeya maxkamadda gobolka iyo sidoo kale maxkamadaha darajada koowaad iyo darajada labaad ee dalka soomaaliya aysan haysan ogolaashaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maalin walibana ay ridaan xukunno kala duwan sida dilal iyo xabsidaa'in waxa uu tilmaamay in dhowaan war laga soo saari doono lala xisaabtami doono cid waliba oo ka tirsan garsoorayaashaasi sida hadalka u dhigay xeeryaalayaha guud ee qaranka soomaaliya maruu la hadlayay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaan darra ah oo aad iyo aad wax looga naxa ah in maanta ay jiraan maxkamado ama garsoorayaal iyagoo aan ku dhisnayn sharci iyagoo aan magacaabis haysanin ay maanta xukun dil ah ay fulinayaan inti qof ay ka qaadan ay ka xugminayaan iyad qof oo ama xabsidaayin ama toban sano ama labaatan sano ay fawdadaas iyo sharcidadaas ee waktigaas ay jirtay wixii maanta ka dambeeya waxaan u sheegaynaa in lagula xisaabtami doono sharcigana la waafajin doono qof kasta oo awood uusan lahayn iyo awood uusan sharcigu siinin ku dhaq maxkamada rafcaanka ee gobolkaay ka jiraan maxkamada gobolka banaadir bay ka jiraan maxkamadaha goboladay ka jiraan maxkamadaha degmooyinkay ka jiraan dhammaantood haddaad u baahan tihiina magacyadooda iyo iyo garsoorayaashaasi cidda ay yihiinba waan haynaa waana documented ilaa haddana wax haba yaraate ee madaxweyne ah oo magacaabay oo ansixiyey haba yaraate ee ma jirto waa garsoorayaal lagu magacaabay oo keliya guddoomiyaha maxkamadda sare dekreeto uu qoray hadday sharciga waafaqsan tahay oo ay xukun ku gaari karaan iyo haddayna ku gaari karin ayagaa la weydiinayaa isagana waa ciddii magacoodana waa la weydiin doonaa hadalkan ayaa waxaa uu imaanayaa xilli dhowaana sidoo kale eedeyn uu soo jeediyey golaha garsoorka ee dalka kuwaasoo u tilmaamay in wakhtiga uu ka idlaaday loona baahan yahay haatan in la dardargeliyay sharciyada dib loogu hagaajinayo garsoorka dalka soomaaliya dhanka kale hadalka ka soo yeeray xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa waxaa si adag kaga horyimid gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ciidiid cabdulaahi ilka xanaf kaasoona tilmaamay in xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu yahay mid ku dhisan ama ku magacaaban si sharci darro ah sida hadalka u dhigay ciidiid cabdulaahi ilka xanaf waxa uuna sheegay in golaha garsoorka ee dalka haatan ay hagaagsan yihiin sidoo kalena ay jiraan qorshayaal lagu sii horumarinayo dhanka kalena garsoorayaasha ka shaqeeya haatan maxkamadaha ku yaala gudaha dalka soomaaliya ayaa waxay si adagay kaga horyimaadeen eedeynta uu usoo jeediyey xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyagoona tilmaamay inay haystaan ruqshada shaqada taasoona ay ka haystaan xukuumadda soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaaf ayaa muran xoogan waxa uu ka jiray waxda garsoorka dalka iyadoona haatan ay u muuqanayso arrintooda mid cirka isku sii shareerayso xilli sidoo kalena haatan la qorsheynayo in wax laga bedelo garsoorka dalka soomaaliya shirna dhowaan lagu soo gabagabeeyey gudaha magaalada muqdisho ay kasoo baxeen qodobo dhowr ah inkastoo shirkaasi qodobadii kasoo baxay sidoo kale uu ka horyimid gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka kaasoona tilmaamay in waxba kama jiraan uu yahay shirka lagu soo gabagabeeyey gudaha magaalada muqdisho loogana arrinsanayay sidii loo hagaajin lahaa garsoorka dalka soomaaliya culamaauddiinka ahlusunna wal-jamaacana waxa ay sheegeen in haatan ay shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka ku qaban doonaan gogashiisana laga fidi doono magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud gudoomiyaha golaha ahlusunna wal-jamaaca ee gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo dhowaan safar kaga soo laabtay dalka dibaddiisa ayaa waxa uu ka warbixiyey gogasha nabadeed ee la fidinayo ama laga fidinayo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi asigoona tilmaamay in gogashaasi ay ku casuumayaan dadka ay qusayso dhisidda maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya dhanka kalena guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ee maamulka gobolka galgaduud ayaa waxa uu ka hadlay gogasha laga fidinaya degmada dhuusamareeb waxa uuna sheegay in lagu martiqaadi doono dhammaan dadka ku dhaqan gobolada mudugii galgaduud ee ka qaybgalaya gogasha shirka dibudhiska ah ee loogu sameynaya maamul ay ku midaysan yihiin maamulada ka jira gobolada dhexe ee dalka soomaaliya arrinta ama dhawaqa kasoo yeeray culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca ayaa waxa uu imaanayaa xili magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xibna ay ka soconayso qabanqaabo la doonaya in lagu martigeliyo shirka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya inkastoo aan la ogeen xaaladda iyo halka ay ku biyo shuba doonto haddana labada dhinac ayaa u muuqanaya haatan mid khilaafku kasoo dhex cusboonaysiinaya arrinta shirka ku aadan maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulan waxa uu ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona kulanka maanta ajadihiisa u ahaa mid looga dhagaysanaya warbixin guddiga baarlamaanka ugu xilsaaran arrimaha axsaabta dalka soomaaliya guddiga ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay wadeen wadatashiyo ay la sameynayeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale siyaasiyiinta taasoona looga arisanayay arinta ku aadan sidii dalka looga hirgeli lahaa axsaab siyaasadeed oo ay dadka ku midaysan yihiin waxayna muddooyinkii lasoo dhaafay wadatashiyadaasi ahaayeen kuwo ka si aad ah ama xowli ah kaga soconayay gudaha magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya iyo sidoo kale gobolada ku teedsan guddiga ayaana maanta warbixintoodii waxay u gudbiyeen golaha baarlamaanka soomaaliya kaasoona muddooyinka soo aadani ka doodi doono waxyaabaha laga yeelaya arrinta la xiriirta furashada axsaabta dalka soomaaliya oo la doonaya in doorashooyin ay ka dhacaan gudaha dalka sannada labada kun lix iyo tobanka taasoo dowladda federaalk ee soomaaliya haatan dadaalla ay ugu jirto madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada london ee xarunta wadanka britain uu ka furo shir looga hadlayo arrimaha la xiriira shidaalka soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya shirkado dhowr ah oo ayagu ka shaqeeya badaroolka dowladda soomaaliya ayaana shirkaasi lagu casuumay inay ka noqoto garwadeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan sidoo kale waxa uu la kulmay shirkado dhowra kuwaasoo baara shidaalka inkastoo dowladda federaalka hore ay shirkado dhowra ula gashay heshiisyo kuwaas oo ku aadan baaritaan lagu sameeyo shidaalka dalka soomaaliya ciidamada kenya ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliyana waxa ay sheegeen inay dileen ilaa iyo shan dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab shanta ruux ee la tilmaamay inay yihiin al-shabaab ayaa waxaa lagu dilay magaalada mooyaale ee ku taala xuduudka soomaaliya iyo itoobiya afhayeen u hadlay ciidamada kenya ayaa waxaa uu sheegay in shanta ruux ay qorsheynayeen in ay weeraro ku qaadaan kadibna ay ciidamadu isweedaarsadeen rasaas xoogan taasoo ugu dambeyn keentay in halkaasi ay ku geeriyoodeen shantaasi ruux ee ka tirsanaa sida ay hadalka u dhigeen ciidamada afhayeenka u hadlay inay ahaayeen al-shabaab sidoo kale ragga ayaa watay sida la sheegay ilaa iyo lix ilaa iyo lix suunka waxyaabaha qarxa ah kuwaasoo la tilmaamay qorshoodu inuu ahay inay weerar ka geystaan gudaha dalkaasi kenya kenya ayaa ka mid ah ciidamada jooga gudaha dalka soomaaliya ee amisom ee dagaalada kula jira al-shabaab waxaana gudaha dalka ka dhacay weeraro dad badan ee ah lagu dilay oo mas-uuliyadeedana inta badan ay sheegteen al-shabaab kuwaasi oo dadka muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin dhanka ammaanka ay kala kulmayeen dagaalyahanada ka tirsan ururka al-shabaab waddanka nigeriyana waxaa lasoo sheegayaa in laga waayay cudurka ebola oo muddooyinkii lasoo dhaafay farabaani ku hayay qeyba ka mid a wadamada qaaradda afrika nigeriya waaxda caafimaadka ayaa waxay ishaacisay in gebi ahaanba laga waayay dalkaasi cudurka ebola oo dhibaatooyin fara badani ku haya dadka afrikaanka ah kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafayna la daallacayay ugu dambeynna kalkaaliso u dhalatay waddankaasi sbain ayaa waxaa la sheegay inay ka bogsatay cudurka ebola oo in muddo ay la ildarreedka gadaal markii ay ka qaaday koox afrikaana oo ay daaweynaysay gabadhan u dhalatay wadanka sbain ee kalkaalisadaheed ayaa waxaa la sheegay inay ka bogsatay kana caafimaatay cudurkaasi ebola oo ku dhacay xili ay u gargaaraysay dad afrikaana uu si aad ah usoo ritay cudurka ebola kuwaasi oo ku sugnaa qaybo ka mid ah galbeedka qaaradan ee afrika warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay oo maanta oo isniina waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed anuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu